بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فلا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda sacuudiga oo lagu laayay weerar ka dhacay koonfurta waddanka yemen iyo malishaadka xuutiyiinta oo soo riday diyaarad dagaal oo ay leedahay dowladda saliibiyadda maraykanka suudaan dagaallo culus oo ka socda magaalada caasimadda ee kharduum iyo maliishaadka dacmu sariic oo xasuuqyo ka geesanaya gobolka aljaziira dad yahuud ah oo lagu dhaawacay weerar ka dhacay magaalada amsterdam ee waddanka holan iyo kuwo kale oo la la'yahay maamulka sahaynada oo dadka yahuudda ah uga digay inay dalkaasi u safraan maxaan ka naqannaa magaalada taariikhiga ah ee harar iyo xadaaraddeeda oo maanta ka mid ah magaalooyinka ay gumeysiga ku haystaan nasaarada qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyoom
التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag waa maalinimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha jamaadul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo lix xijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa wararka ka imaanaya waddanka yemen ayaa sheegaya in askar ka tirsan ciidanka dowladda riddada sacuudiga lagu dilay dalkaasi kadib weerar uu fuliyey dagaalyahan ka soo jeeda gobolka xaja dhacdadan ayaa maalinnimadii shalay waxay ka dhacday gobolka xadramowd waxaana la soo warinayaa inuu fuliyey askari lagu magacaabo maxamed saalex al caruusi oo si gaar ah uga tirsanaa ciidanka booliska ee sida militariga u tababaran saraakiil ka tirsan ciidanka sacuudiga ayaa waxa uu ku furay rasaas xilli ay ku guda jireen tababarkooda maalinlaha ah waxaana la soo warinayaa inay halkaasi dhimashay dhaawac ay ku noqdeen askar badan isbahisiga taxaalufka carbeed ilaa ay hadda si rasmi ah ugama hadlin dhacdadan balse gobolka xadramowd waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan oo aad u xogan dhanka kale maliishaadka xuutiyiinta ee maamula waqooyiga waddanka yemen ayaa sheegay in sawaariikh ay ku weerareen mid ka mid ah saldhigyada xasaasiga ah ee ciidanka sahaynada ee ku yaala dhulka filistiin goobta la beegsaday ayaa ah saldhigga cirka ee natafiim ee dhaca saxaraha annaqab oo ay sidoo kale ku yaalaan warshadaha nukliyarka ee sahaynada kooxda ayaa sidoo kale saacadihii lasoo dhaafay waxa ay soo rideen diyaarad nuuca aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano emkionain taas oo ay leedahay dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka muuqaalo ay faafisay warbaahinta xuutiyiinta waxaa lagu daawan karaa iyaga oo la helaya saaruuq la sheegay in gacantooda ay ku farsameeyeen waa diyaaraddii laba-iyo tobanaad ee xuutiyiinta ay ka soo ridaan dowladda maraykanka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee emkionain ayaana waxay qubuuro ay u noqdeen yemen sidoo kale isbahaysiga dowladaha saliibiyiinta reer galbeedka ee ka dhisan badacas ayaa iyagana duqaymo xoogan waxa ay ka fuliyeen waqooyiga yemen duqaynta ayaa waxay si gaar ah u beegsatay deegaanka taaxiid ah ee gobolka alxudayd ah gobolkan ayaana ah meesha ugu badan ay ka dhacayaan weerarada ay fulinayaan diyaaradaha maraykanka iyo ingiriiska tan iyo markii xuutiyiinta ay bilaabeen inay beegsadaan maraakiibta sahaynada iyo kuwa dowladaha reer galbeedka ee ka gudbaya gacanka cadmeed iyo baabulmandeb waxay dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ee dhistay isbahaysi loogu magac daray barwaaqa sooran kaas oo isagana weeraro duqaymo ah ka geysanaya gudaha waddanka yemen inkastoo ilaa iyo hadda reer galbeedka ay ku guulaysan la'yihiin inay ka hortagaan sawaariikhda lagu beegsanayo maraakiibtooda
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi waad mahadsan tahay suheyb waxaan maanta dhegaystayaasheenna xubinta halkan ugu haynaa dhowr wargees oo wax ka qoray canaawin kala duwan oo xiise leh waxaase ugu horrayntii u soo qabanaynaa warbixin uu daabacay wargeeska akhbaarulyowm taasoo ciwaan looga dhigay xafiiska netanyahu waxa uu ku lug leeyahay afar kiis oo halis ah joornaalku waxa uu ugu horrayntii sheegayaa in hogaamiyaha maamulka yuhuudda uu muddooyinkan dambe la kulmayo baaritaanno iyo in rag badan oo ka tirsan maamulkiisa ay qaadayaan tallaabooyin ay il gaar ah ugu yeelanayaan dhaqdhaqaaqa ninkan sidaa darteedna ay isbuucyadii lasoo dhaafay isku soo tarayaan eedeymaha iyo kiisaska xasaasiga ah ee la sheegaya inuu ku lug leeyahay benyamin netanyahu marka hadda aan u nimaanno warbixintan iyo xogta ay sida rasmiga ah u daaran tahay waxaa lagu warramayaa in netanyahu xafiiskiisa uu ka dambeeya arrimo dhowr ah oo qaarkood suhib halis gelin kara maamulkan midda koowaad ayaa ah in xabsiga uu u taxaabay wasiirro iyo saraakiil ciidan oo tiradoodu ay gaaraysa ilaa kow iyo toban kuwaas oo mar dambe markii ay warbaahinadu baaritaanno sameeyeen lagu ogaaday inaysan jirin caddeymo buuxa oo raggan ku marag furaya inay qaadeen tallaabooyin liddi ku ah xukuumaddooda balse netanyahu uu xabsiga dhigay isagoo sheegaya in raggan looga shakiyey kiisas dhowr ah qodobka labaad ee uu xafiiska hogaamiyaha maamulka yuhuudda ku lug leeyahay ayaa ah inuu isku dayey inuu bedelo qawaaniinta xukuumaddiisa uga degsan dagaalka khaza weliba isagoo aanan samayn wax la tashi ah si meesha ay uga baxda baa la yidhi baaritaanadii la sameynayey ee ku qotamay wixii fashilka keenay toddobadii oktoobar ee sannadkii tegay arrinta saddexaad ee la sheegay inuu ku lug leeyahay xafiiska netanyahu ayaa ah in qaar ka mid ah saraakiisha ay iyagu dhexdooda ay is-aflagaadeynayaan bannaankana ay keenayaan muuqaallo fadeexa ku ah guud ahaan maamulka yuhuudda xafiiska madaxa sahaynadana uu midaas dheg jalaq u siinaynin sidaba in isagu uu ka dambeeyo oo kale arrinka ugu dambeeya ayaa suheyb ee afaraad waxaa lagu sheegay inuu yahay muuqaallo sir ah oo laga baahiyey wasiirkii hore ee difaaca yuhuudda yuwef galant kaasoo uu ka soo muuqanaya gaalant oo ka dukaamaysanaya mid ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee deegaanada yuhuudda waxaana xilligaas aflagaada kula kacaya rag la sheegay inay yihiin saraakiil ciidan arrinkaasna sidoo kale waxba kama dhihin xafiiska netanyahu bal waaba midda hadda la leeyahay isaga ayaaba ku lug leh dhammaan eedeymahaas oo idil markii ay soo baxeen warbaahinadana ay si aad ah ugu baaheen xogayaha garsoorka maamulka yuhuudda ayaa sheegay in ay si aad ah u habboonaan lahayd misena uu garab istaag u muujin lahaa haddii xukuumaddiisu ay ku dhaqaaqi lahayd baaritaanno xooggan oo lagu samaynayo benyamin netanyahu maadaama buu yidhi ay si aad ah isku soo tarayaan marba marka ka dambaysa eedeymaha xooggan ee loo jeedinaya ninkan ilyaas qodobka haddii halka aan kaga gudubno dhegaystayaasha usoo qabo qodobka xiga waad mahadsan tahay suheyb haddii aan halkaa kaga tallaabno qodobkaas waxaan markan dhegaystayaasheenna u soo qabanaynaa warbixin ka hadlaysa sidee wargeysyada dunida gaar ahaan kuwa yurub ay u arkaan soo laabashada donald trump wargeysyadan ayaa intooda badan waxa ay suheyb sameeyeen qiimayn ku aadan in donald trump muddaxileedkiisa labaad uu qaaradda yurub ku noqon doono caqabad weyn weliba mid si aad ah ugu daran muddaxileedkiisii koowaad saxiifadda financial times oo kale waxa ay qortay maqaal ay ku sheegaysa in fursad aanan la qiyaasi karin ay donald trump u tahay in mar kale uu ku soo laabto kursiga aqalka cad taas cagsigeedna ay xaalad mugdi ah u bilaaban doonto inta badan waddamada dhaca qaaradda yurub weliba si ka daran markii uu kursiga ku soo fadhiistay sannaddii laba kun lix iyo toban madaxweynaha hadda dib loo doortay ee donald trump ayay leedahay warbixinta financial times jornaalka korea de la sara ee talyaaniga ka soo baxa isaguna waxa uu daabacay warbixin uu kaga hadlaya misena uu ku soo bandhigayo sida ay bulshada talyaaniga u arkaan soo laabashada trump waxa uu sheegayaa in qaaradda yurub aysan marnaba u diyaargaroobin soo laabashada trump taasina ay tahay caqabad weyn oo loo baahan yahay inay ku baraarugaan waddamada ugu cadcad ee qaaradda saxaafadda diris baigel oo iyadana ka soo baxda dalka jarmalka waxa ay daabacday maqaal ay ku soo gudbinaysa aragtideeda ku aadan soo laabashada donald trump waxa uu wargeeskan sheegayaa in siyaasadda arrimaha dibadda iyo midda amniga ee maraykanka ay noqon doonto mid ka daran oo ka guraacan middii uu donald trump waday mudaxileedkiisii hore donald trump waxa uu dunida u arkaa kayn sharcigeeda uu isagu maamulo xoogga ugu badanna uu isagu leeyahay misena uu ka samaysanayo wax weliba uu doono waa nuqul ka mid ah warbixinta uu daabacay wargeyskan jarmalka ka soo baxa dhanka kale suheyb mid ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dalka poland ayaa isagana waxa uu nashriyey warbixin uu kaga hadlayo aragtidiisa iyo midda bulshada poland sida ay u arkaan soo laabashada donald trump ma jiro hogaamiye u dhashay qaaradda yurub oo wakhtigan u diyaargaroobay misena bulshadiisa u diyaariyey sidii ay uga hortegi lahaayeen dhibaatooyinka uu la soo shartegi doono donald trump ayuu leeyahay wargeyskan boolishka ah dhanka kale saxiifadda limonde ee ka soo baxda dalka faransiiska iyaduna waxa ay daabacday warbixin ay ku qaadaadhigaysa aragtideeda ku aadan soo laabashada donald trump waxay saxiifaddan sheegaysaa in dunidu ay hadda ku soo laaban doonaan dhammaan caqabadaha noocyadooda kala duwan wargeeska ilbays ee ka soo baxa dalka sbain ayaa isaguna waxa uu daabacay warbixin uu kaga hadlaya guusha trump iyo sida ay u aragta qaaradda yurub saxiifaddan ayaa trump ku tilmaantay nin gardaradiisu ay caddahay haddana ay u raacday guul duniduna uu ka samaysan doono wax weliba uu doono ensuhib kuwan waa qaar ka mid ah wargeysyada ugu caansan qaaradda yurub kuwaasoo dhammaantood marka la isku soo wada xuriyo laga dheehan karo sida ay u arkaan donald trump soo laabashadiisa iyo sida qaaradda yurub afarta sane ee soo aadan ay ugu noqon doonto mid mugdi ah ilyas bal soo qabo qodobka xiga suhib aad waad u mahadsan tahay haddii aan dhegaystayaasheenna u soo qabanno qodobka ugu dambeeya waxa uu noqonayaa qaar badan oo ka mid ah jariiradaha ka soo baxa dunida sida jerusalem post new york times iyo daily mail ayaa saacadihii lasoo dhaafay si aad ah waxa ay u daabacayeen qodob ay kaga hadlayaan shacabka yuhuudda ee ku nool dalka holland oo si aad ah muddooyinkan dambe u wajahaya beegsi xooggan oo ay kala kulmayaan muslimiinta halkaasi ku nool waxaa mar qora maalinnimadii shalay ee jimcaha baraha kala duwan ee internetka ku baahay muuqaalo laga soo duubay caasimadda amsterdam ee dalka holland waxaa suhib muuqaaladaas ka soo muuqanaya dhallinyaro muslimiin ah oo gacanta ula tegaya kuwo yuhuud ah oo gudaha caasimadda u yimid si ay u daawadaan ciyaar kubadda cagta ah waxaa muuqaaladaas inta aad daawanaysa aad ku arkaysaa dhallinyarada muslimiinta oo kuwa yuhuudda ku qasbaya inay dhahaan eraya ay ka mid yihiin falastiin xor ha noqoto kadib markii ay muuqaaladan ku baahiyeen baraha kala duwan ee internetka xukuumadda amsterdam ayaa ka hadashay iyadoona sheegtay in tallaabo ay ka qaadaysa raggii falkan ku kacay dhanka kalena sheegtay in si aad ah ay uga xun tahay ilaa laba kun iyo toddoba boqol oo yuhuud ah ayaa hadda la sheegay inay ku xaniban yihiin gudaha magaalada caasimadda ah ee amsterdam waxaana hadda ugu dambayntii la sheegayaa in maamulka gumeystaha yuhuudda uu qorsheenayo in dhammaan muwaadiniintiisan uu ka soo daadguraysto gudaha waddanka holland maadaama dalkan uu sidan uga mid noqday kuwa ay shacabka yuhuudda ku wajahayaan dharbaaxooyinka adag iyadoo shacobta muslimka caalamka ay ka duulayaan waxaa maamulka sahaynada uu ka wada gudaha magaalada khaza iyo guud ahaanba dhulka filistiin waa hagaag guud ahaanna intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii wargeysyada oo aad maanta ku dhegaysateen qodobo kala duwan
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyoom qaybihiisii dhaxana waan isla maraynaa waddanka suudaan ee dhacabariga qaaradda afrika waxa uu martigelinayaa dagaallo culus oo u dhexeeya ciidanka dowladda iyo maleeshiyaadka dacmu sariic iyadoo dagaallada ugu badan ay ka socdaan magaalada caasimadda ah ee kharduum warbaahinta suudaan waxay ku waramaysaa in maalinnimadii shalay ee jimcaha dagaallo qaraar ay ka dhaceen kharduum baxri milatariga cabdulfitaax al burhaan ayaana waxay gacanta ku dhigeen xaafada hor leh sidoo kale duqayme ay fuliyeen diyaarada aan duuliyo lahayn oo ay adeegsanayeen kooxda r s f ayaa lasoo werinayaa in lagu dilay ciidan ka tirsan milatariga suudaan inkastoo xukuumadda kharduum aysan si rasmi ah kaga hadlin weerarkaasi muddada halka sana ah uu socdo dagaalka suudaan magaalada caasimadda ah ee kharduum waxay martigelinaysay dagaallo aad u qaraar waxaana halkaasi ka barakacay malaayiin dad ah iyadoo ay ku burbureen xaafado aad u badan dhanka kale kooxda r s f ayaa lasoo werinayaa inay dhacay u geysteen goobaha caafimaad ee ku yaalla gobolka aljaziira ururka dhakhaatiirta suudaan ayaa bayaan ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in kooxda ay u dhacday cisbitaallo halkaasna ay ka daabulatay daawadii iyo agabkii caafimaad ee yilay dhankeeda wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda kharduum ayaa bayaan ay soo saartay waxay u eedeysay kooxda r s f in boqol iyo labaatan ruux ay ku dileen gobolka aljaziira labadii maalin ee lasoo dhaafay milatariga cabdulfitaax al burhaan ayaa dhankiisa waxaa lagu eedeeyey in lixdan ruux oo shacab ah ay ku dileen duqaymo diyaaradeed oo ka dhacay gobolka daafuur dhankiisa xogayaha guud ee waxa loogu yeero qaramada midooba antonio guteres ayaa sheegay in xaalad halis ah ay suudaan ka jirto islamarkaana kumanaan carruur ah ay ku dhow yihiin inay u dhintaan macluul
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى waa hagaag maxaan ka naqaannaa magaalada taariikhiga ah ee harar iyo sidoo kale xadaaraddeeda magaaladaas oo maanta ku jirta gacanta nasaarada warbixintan soo socota waxaa arrimahaas ku eegayaa walaalkeen xaarif cabdiqaadir waa magaalada taariikhiga ah ee harar oo sidoo kale loo yaqaan magaalada manaaradaha ilaa maantana ay ku dambeeyeen raadad iyo astaamo muujinaya sooyaal dahabi ah iyo sifaad si gaar ah u kulansatay magaaladani waxay harar dhacdaa bariga qaaradda afrika gaar ahaan bariga fog ee buuraha itoobiya haddii si kale loo dhigo waxay shan boqol oo kilomitir u jirtaa adis ababa oo ah caasimadda itoobiya halka ay saddex boqol iyo lixdan kilomitir dhanka koonfur galbeed kaga beegan tahay magaalada berbera ee xeebta badcas ku teedsan waxaa magaaladani ka dhisneyd boqortooyadii islaamiga ee harar taas oo maamulkeeda dhaqan ahaanba qayb ka ahayd mamaaliigtii hore ee islaamka waxaana taariikhda magaaladani ku dul wareegtaan jihaadka waxbarashada iyo faafinta dacwada islaamka sanadkii kun shan boqol kow iyo labaatankii milaadiga ayuu hogaamiyihii muslimiinta ee suldaan abuubakar wuxuu maamulkiisii u soo raray harar isagoo ka soo wareejiyey magaalada zeylac oo ay soo weerarayeen ciidamadii burtuqiiska kuwaas oo gubayay magaalooyinkii muslimiinta muslimiintii bariga afrika waxay beegsiyo iyo weeraro joogta ay kala kulmayeen ciidamadii xabashida oo taageero ka heleeyey burtuqiiska laakiin markay harar noqotay caasimaddii imaarada islaamiga waxay ahaayeen kuwo daciif ah waa markii loo eego awooddii ku xeyndaabneed ee etoobiya balse goor dambe ay si lama filaana u yeesheen awood waxaana bilaabeen in ay weeraro rogaal celis ah ku qaadaan ciidamadii xabashida etoobiya hogaamiyihii haldoorka ah ee axmed guri ayaa magaaladan ka dhigtay taliska ciidanka isagoona halkaas uga duulayay dhammaanba dhulalkii ay xabashyadu maamuleysay bulshada halkanna waxaa istaan u ahaayeen garab istaagga jihaadka iyagoona tusaale u noqday uhiilinta dulmanayaasha iyo ka argoosiga cadowga islaamka ee xabashyada ay horgalka u ahayd magaalada harar waxay hadda caasimad u tahay gobol isla magacaas wata waxayna isku xirtaa waddo istaraatiiji ah oo u dhexaysa dhulka soomaali galbeed iyo waddanka itoobiya gobolka harar waa midka ugu yar waddanka itoobiya uguna dadka yar waxaa magaalada taariikhiga ee harar soo maamulay in ka badan toddobaatan iyo laba amiir waxaana amiirkii ugu horreeyey lagu magacaabi jiray xabuuba si ay taariikhaanadu sheegaan waxaana ay ahayd magaalada keliya oo ku taal afrika oo derbi uu ku wareegsan yahay si laysaga difaaco weeraradii kaga imaanayay dhanka xabashyada ay isliibiyiintii taageerada ay ka heleysay wakhti xadirkan waxaa haddii aad safar ku tagto magaalada harar marka hore aad la kulmaysaa derbiyo ku wareegsan halkaasi markii aad gashana waxaad arkaysaa dhismayaal qadiimi ah iyo dhaqanno soo jireen ah oo aan marnaba isbedelin oo ay dadka magaaladana caan ku yihiin taariikhda derbiga magaalada waxaa loo celiyaa qarnigii saddex iyo tobanaad ee miilaadiga waxaana albaabada derbiga ku hareereysan ee shanta ay leeyihiin magacyo carabi ah kuwaas oo kale ah annasri assalaam albeder baaburaxma iyo sidoo kale baabu baxrin axmar waxay reer harar ay magacyadaasi ku xiriiriyaan astaan muujinaysa arkaanta islaamka ee shanta ah sida uu sheegayo khaalid xuseen garaad oo cilmi baare dhanka taariikhda ah
magaalada harar waxay ka dhalatay ilbaxnimo gundheer oo soo jirtay ka hor soo saaristii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waana ku faanaynaa xaqiiqdan albaabada shanta ah ee magaaladani leedahay waxay u taagan yihiin tirarka islaamka ee shanta ah hase ahaatee aasaaska magaalada waxay u laabanaysaa kadib isku xirnaantii adkeed ee dhex martay ilma adeeradii ahaa umarada harar kuwaasoo ku heshiiyey inay dowlad ka dhisaan harar raggaas ayaa ahaa kuwii isku waafaqay una midoobay aasaaska magaalada harar ka hor inta aan la soo saarin nebi moxamed awoowayaasheenna waxay ahaayeen dadka ugu horeeya ee qaatay diinta islaamka marka laga hadlayo dadka dega bariga afrika
waa magaalo qurxoon oo martigelisay xadaarado kala duwan muddo hadda laga joogo qarniyo badan inkastoo ay sii lumayaan raadaadka muddada fog ee magaaladan ku dambeeya haddana waxay isku dayeysaa harar in ay inta karaankeeda ay ilaashato astaamaha taariikhiga ee magaalada ku faanto cabdinaasir idriis waa mid ka mid a dadka sida aadka u diraasiya taariikhda magaaladani wuxuuna ka sheekeeyey qayb ka mid a waxyaabihii ay magaaladu caanka ku ahayd sida adeegsiga farta carabiga iyo kuwo kale oo raadadkoodu sii dabargo-ayo
dhammaan dukumiintiyada iyo hamaamulkii ay lahaayeen umaradii harar waxaa loo adeegsan jiray afka carabiga dukumiintiyadaasna haddii aad doontaan waxaad ka soo arki kartaan madxafka cabdalla shariif oo laga soo heli karo anigu waxaan hayaa dukumiintiyo dhul iibsasho ah oo khuseeya dhulaya awowayaashaay lahaayeen kuwaasoo loo qoray luqadda carabiga intaasoo keli kuma koobna halka juquraafiyad ahaan ay dhacdo magaalada harar waxa uu wax badan ka qaatay in in badan oo ka mid ah caadaadka iyo dhaqannadii carabta iyo martigeliso harar waxaa intaas sii dheeroo iyadana jirta cilaaqada adag ee dhanka ganacsiga taasoo u dhexaysa harar iyo jasiiradda carabta bayna harar waljasiirati alcarabiya
waddada ugu caansan ee ku taala magaalada harar waa mid alaamiga ah ee indinia mangat taas oo uu dhisay talyaaniga muddadii uu halkaasi ku joogay gumaysiga waxaana dhammaadka waddadan ku taal halka loo yaqaan faras magaalaha kaas oo ahmiyad gaara u leh magaalada iyo sidoo kale albaabada laga soo galo guryaheedu inta badan waa kuwo iskuraran ah derbiyadoodu waa kuwo midabaysan oo siyaabo kala duwan loo qurxiyo waxay leeyihiin goolado yaryar ama luuqyo ay adag tahay in laba ruux ay mar qura wada marto gooladahani ma aysan marin mashaariicdii dayactirka iyo dibhabeyntii lagu sameeyey waddooyinka luuqyada qaarkoodna waxaa lagu magacaabaa gooladaha heshiisiinta ama luuqyada nabadda sida ay ugu yeeraan dadka ku dhaqan magaalada harar laba iska hor timid marna ma awoodi karaan inay maraan halkaasi iyagoo aan issalaamin waxaana dadka isku dhacsan ama isfahmow ka dhexeeyo loogu yeraa in ay maraan waddooyinka noocan ah si ay u heshiiyaan haddii aan si kale u dhigo waa luuqo cidhiiri ah oo ay adag tahay in laba ruux ay ka gudubto ilaa in ay jirka isku dhuftaan dabcan dumarku qayb kama lahan dadka isticmaala waddooyinka noocan ah madxafka cabdulaahi shariif wuxuu ka mid yahay goobaha ugu muhiimsan ee ku yaal magaalada harar waxaana ku sugan sheekh cabdulaahi oo ah oday da' ah kaas oo gurigiisa u beddelay tuxfe ama goob ay ku kaydsan yihiin bugaag carabi ah oo la qoray waa hore lacago macdan ah oo isticmaalkoodu waa qarniyadii ay joogeen awowayaashiisii dhar iyo farshaxano kale oo qadiimi ah oo si gaara isaga loogu booqdo hoygiisa
kani waa madxafka gaarka ah ee shariifa aniga ayaa aasaasay oo sameeyey ururinta wax badan oo ka mid ah qaabfanidadii qadiimiga ahaa waxaa halkan yaalla qoraallo ku dhigan khadadkii la qoray qiyaastii kun saddex boqol oo sanno ka hor kuwa idiin muuqdaho waxaa ka sii badan kaydadka kale oo ku jira bakhaarkayga kaydadka halkaas oo ay yaallaan qoraallada qiimaha badan ee dhifka iyo naadirka ah والتي يوجد فيها العديد من المخطوطات القيمة والنادرة Let us go to the secret uh, store. This is our main collection of manuscripts.
halkani waxaa ku jirta qaybta ugu muhiimsan ee qoraallada aan halkan ku hayno waxaana ka mid ah kutubtan kuwa leh nuucyada kala duwan sida culuumta qur'aanka xadiiska iyo culuumta naxwaha waxaa sidoo kale ku jirta kutubta ku saabsan caafimaadka cilmiga xisaabta iyo kuwo kale keliyana ma aruurno kutubta iyo qoraallada ee waxaan samaynaa dib u habaynta kutubta sida gallayntooda annagoo jildiga marba u beddelna oo hagaajinnaa magaalada harar sidoo kale waa magaalada cilmiga iyo culimmada iyadoona dhanka kale muhiimad gaara siin jirtay qur-aanka iyo barashadiisa heer mararka qaar looguna niisi jiray magaalada qur-aanka ama magaaladii xufaada waxaa caqdiyo badan ama tobanaan sannoba ay xarun u ahayd ilbaxnimo xagga aqoonta oo aad u sarraysa waxaana u soo xiriisan jiray dad badan oo u oonnaa cilmiga iyo barashadiisa
هناك دلائل عديدة على أن هرر هي waxaa jira arrimo badan oo ina tusay in harar ay ahayd magaaladii cilmiga iyo culimmada horaanna waxaa jiri jiray xalaqaad fara badan oo kuwa cilmiga ahaa waxaana qur-aanka lagu bari jiray gudaha derbiyadii ku dhisnaa magaaladan yar waxa ugu horreeya ee markii waagu soo dilaaco ay carruurtu magaaladu sameeyaan waxa uu ahaa barashada qur-aanka waxayna ku qaadan jirtay maalinkii oo dhan iyagoo ku galabaysanaya ilaa ay ku hidaan xitaa waxaa harar lagu magacaabi jiray magaalada qur-aanka ama mid ay joogaan xufaadda
tagtadan quruxda badan ee magaalada harar waxay ka dhaxashay astaan sifo gaara xambaarsan oo ah masjidka jaamaca ee magaalada kaas oo dhisme ahaan loo celiyo qarnigii tobnaad ee miilaadiyada waa masjidka ugu weyn ee ku yaal harar iyo xitaa deegaanada dhaca bariga qaaradda afrika dadka magaalada harar waxay ilaaliyeen dhismaha masjidka iyo qaabka uu samaysan yahay sida uu asal ahaan u dhisnaa waxba iskama bedelin inkastoo uu maray dib u dayactir marar kala duwan lagu sameeyey masjidkaasi jaamican wuxuu leeyahay fasal ka mid ah sheekada iyo qisada magaaladan leh gobonimada iyo taariikhda soo jireenka ah waxay ahayd ilbaxnimo ay hormuud u ahayn culimo iyo hoggaan taasoo ku taxadisay wakhtiga wax badan laga dhaxlay gaar ahaan waxay ka qayb qaadatay faafinta diinta islaamka oo umaradii magaaladan ay si weyn uga qayb qaateen islamarkaana gaarsiiyeen etoobiya iyo guud ahaan mandaqada geeska afrika waxay ahayd xarun maamul iyo saldhigga xukunkii islaamka iyo hogaamiyaasha muslimiinta waxaana faahfaahin ka bixinaya badri maxamed cabdiraxmaan oo ka mid a dadka deegaanka islamarkaana ka mid ah faraca uu awoowaha u yahay amiir nuur mujaahid allaha u naxariista
جهود أجدادنا كانت أحد أهم عوامل dadaalkii awoowayaasheen wuxuu ahaa mid ka mid ah cawaamisha lala xiriirin karo faafitaankii diinta islaamka keliya kuma koobnayn mandiqada harar ama etoobiya balse waxaa la odhan karaa in inta badan dhulka geeska qaaradda afrika ay ku fidiyeen islaamka waxa arrinkaas u sahlayna wuxuu ahaa inay u hiiliyeen cid kasta oo la dulminayo uma aysanna eegayn diintiisa waxayna rumaysanaayeen sinaanta iyo in xuquuqda loo soo dhaciyo ciddii lahayd ee laga dhacay taariikhdan waxay ka marqaati kacdaa garab istaaggii harar ay u samaysay soomaalida qarnigii lasoo dhaafay reer harar waxay ahaayeen kuwa aan u shaqaysan adduunyadooda iyagoo aakhiradooda hilmaamaya arrinkaas ayayna ka barnay awoowayaasheenna sidoo kalena dhaxalsiin doonnaa ubadkeenna mustaqbalka waxaan sidoo kale dhaxalkaasi ku beeri doonnaa carruurteenna iyo kuwa ka dambeeya si uu hiilinta madluumka ay u noqoto dhaqan iyo dabeecad ay yeeshaan jiilasa soo socda ee magaalada harar أصبح نصرة المظلوم عادة لدى أجيال هرر القادمة magaalada harar waxaa saddex qarni ka hor loo aqoon jiray magaalada abaadir waxaana ka mid tahay magaalooyinka ugu qadiimisan geeska qaaradda afrika taariikhyahannadan waxa ay sheegaan in ganacsato ka timid dhanka jasiiradda carabta islaamka soo gaarsiiyeen harar iyo bariga afrika hijradii qaar ka mid a asxaabtii nebiga sala allahu caleyhi wasalam ay ku yimaadeen ardul xabasha ayaana bilow u ahayd faafitaankii islaamka ee mandiqadani cabdilmelig ibnu marwaan oo ka mid ahaa khulafadii dowladdii umowiyiinta ayaa muslimiinta bariga afrika ka yuuriyey xamladii saliibiyiinta xabashida iyo burtuqiiska ay kusoo qaadeen muslimiinta mandiqada sida imaaraadka ka jiray magaalada harar دكتور أيمن الظواهري أيام مقالة هرر كتاريخي مر وكلمة جديدية ولكن الخليفة عبد الملك بن مروان كان حاسما فأرسل حملة استولت على جزر دهلك cabdulmelik ibnu murwaan wuxuu ahaa nin go'aan adag waxaana xamla dagaaleed uu diray lagula wareegay jasiiradda dahlag halkaas oo uu ka dhigtay saldhig uu ka ilaaliyo dhaqdhaqaaqyada xabashida ugana ambaqaado xeebaha afrika markaas buu amnigu camimay deegaanadaas islaamkuna wuxuu ku faafay dacwada iyo ganacsiga dadkuna way u soo dumeen islaamnimada maadaama ay tahay diin fidro kiniisaddii iyo kaalinteeda ayaa hoos u dhacday muslimiintuna waxay aasaaseen magaalada harar qarnigii koowaad ee hijriga taas oo ahayd mid ka madax bannaan xabashida ilaa ay qabsadaan ciidamadii minilikii labaad sannadkii kii hijiriyada oo ku asteysan kii milaadiyada deegaanada dhaca xeebaha afrika ayaa ka go'ay xabashida caqiida ahaan iyo siyaasad ahaan intaba bariga afrika oo ay ka jirto qaybta qaadatay diinta islaamka ayaana u hoggaansamay khulafadii islaamka ee sixxigay qarniyadii tegay waxaa dhacayay dagaallo culus oo u dhexeeya islaamka iyo nasaarada gaar ahaan kiniisadda xabashida laakiin islaamka ayaa sii faafay ilaa ay noqdeen badi dadka dega bariga afrika dad wada muslimiin ah inta badan dadka etoobiya dega ayaana soo gelaya islaamka oo etoobiyada xilligan lixdan boqolkiiba dadka ku nool waa muslimiin ولكن الإسلام استمر في انتشاره حتى صار أغلب سكان شرق إفريقيا من المسلمين ودخل أكثر سكان إثيوبيا الإسلام بل إن إثيوبيا الحالية 60% من سكانها مسلمون duleedka magaalada harar waxaa ku yaal dhufays weyn oo lagu magacaabo jaqaal kaasoo la dhisay intii u dhexaysay qarniyadii saddex tobanaad iyo lix tobanaad ee miilaadiga waxaana dhufayskaas la dhammaystiray xilligii uu talada imaarada hayay amiir nuur magaaladani waxaa hadda ku jirtaa dhoolal kale taariikhda ee muslimiintu leeyihiin xalqad si gaara looga qisoonayay taariikhda halgankii muslimiinta iyo imaaradii harar waxay qayb ka ahayd warbixinada loogu magacdiray dhoolal kala boobay oo sannado ka hor barnaamijka caalamulyoom lagu baahiyey xalaqaadkaasi waxaa lagu soo gudbiyey qeybo ka mid ah dhoolalka ugu caansan ee maanta ku hoos jira gumeysiga gaalada iyo waajibnimada in dib loogu soo celiyo dhoolalkaasi gacmaha muslimiinta lagana xoreeyo gaalada gumeysiga ku haysataa boqolaalka sano ee ihaanada iyo liidnaanta u horseeday taariikhda magaalooyinka iyo manaadiqdaasi wahagaag guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabinay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasii nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
فاحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها